الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم فعل بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجري مسايشي قيمين هذا حلقة garaa waxaynu soo haynuu sheekhu inoo soo sheegay faralyaalka iyo nasiibyada go-an ee lagu sheegay ilaahay kitaabkiisu inay lix yihiin huluhaan saddex meelood oo laba hulus saddex meelood oo hal sudus lix meelood oo hal nis oo laba meelood oo hal ah iyo rubuc oo afar meelood oo hal ah iyo thumun oo sideed meelood oo hal ah haddaba lixdaa faral lixdaa saamiye go-an ciddii wax ku qaadanaysay ee warasada ka mid ahayd ayuu halkan sheekhu inooga gelayayo markaa hore wuu inoo duuduubay haddana wuu inoo tafsiilinayaa waxau sheekhu raxima ullahu tacaala fa huluthaani huluthaan saddex meelodow laba fardu arbacatin afar faralkood weeyo afar baa wax ku qaata bintaani laba hablood oo meydku dhalay wa bintaa ibnin laba hablood oo meydka inankiisu dhalay wa ukhtaani laba hablood oo ay ka walaala yihiin liabaweyne xagga aabbiyo xagga hooyo aw liabin ama laba hablood oo ay xagga aabbo un ka walaala yihiin iyo wax ka sii badan waxaa sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala fa huluthaani fardu arbacatin huluhaa huluthaan saddex meelood ow laba waxaa hamtida ku qaata bintaani laba hablood oo meydku dhalay ama ha yar yaraadaan ama islaamo ciroobayba ha ahaadaane mar haddii uu meydku dhalay baabu dhaxal marka la joogo binto iyo inan un baa la odhanayaa meyd baa dhintay ama nin ha ahaado ama haweenayaadee laba hablood uu dhalay ayuu ka tegay iyo wax ka sii badan laba hablood iyo wax ka sii badan intay doonaan bax noqdaane saddex meelood ow laba ayay hantida qaadanayaan waa bintaa ibnin inanka meydku islaamtu inankay dhashay ama odayga dhintay inankuu dhalay laba hablood uu awowu yahay oo inankiisu sii dhalay ama inankeedu uu sii dhalay waxay yaro qaadanayaan saddex meelodow laba wa ukhtaani liabaweyni laba hablood oo ay xagga hooyo xagga aabbo ka walaala yihiin qof baa dhintay oo wuxuu ka tegay laba hablood ay hooyo iyo aabboba walaagaan saddex meelodow laba ay qaadanayaan aw liabin ama xagga aabbo oo keliya waa laba hablood mayd baa dhintay wuxuu ka tegay laba hablood oy xagga aabbo u ka walaala yihiin iyo wax ka sii badan kuwaasina waxay qaadanayaan huluthayn waa marka ay dee laba labada iyo hablo gaara u yihiin ee labada iyo wax ka sii badana wax ay walaala yihiin inanay walaala yihiinna aanu la joogin ama markaa yacni dee wax xajbiga aanu ku dhicinoo masele labada ukto ee xagga iyo xagga ba ama labada liabkaa ci xijaabto sida aabihoo kale aan u joogin ama nuqsaan markaa geliso sida dee hadduu cawl ku yimaado oo kale ilaahay baa yidhi markuu ka hadlayey banaadka uu meydku dhalay fa in kuna nisaan fowqa snatayni falahuna huluthaa maa tarak haddii ay yihiin carruurtaa uu ka tegay dumar macnaha laba ka sarreeya laba iyo wixii ka sarreeya bay leeyahay culimmadu waxay leeyihiin huluthaa maa tarak meydkaasi wuxuu ka tegey saddex meelood inan labadeed ayuu leeyihi inanka meydku habluhu sii dhalayna hablaha u dhalay unbay la mid yihiin marka ay halkoodii joogaan labada ukto ama labada walaale ay meydka walaalaayihiin marka ay qaadanayayuna huluthaan ilaahay baa yidhi fain kaanat snatayni falahuma huluthaani mima tarak walaalaha hablahay hadday laba yihiin waxay leeyihiin hulutaan wixii uu ka tegay saddex meeloodoo laba meelood bay leeyihiin waxaana la yidhaahdaa toddoba hablood oo jaabir uu dhalay markuu xanuunsanayey oo dhaxalkooda weydiiyey bay ku soo degtay waxaa kaloo xadiidka abu daawud iyo xaakim ay warinayaan amara sala allahu alay slam an fi lbintayni bictayba hulusayn labadii hablood in hulusayn la siiyo ayuu amray marka ukhtaynkaasi ama dee kuwa xaggoo iyo xagga aabbaay ka walaalayihiin ama kuwa ay xagga aabba u ka walaala yihiin waa isku mid huluhaan afartaasaa ku dhaxlaa wahuludu saddex meeloodoo meel fardu sanaynin laba faralkood weeye laba qof ayaa wax ku dhaxlaa ummun midi waa hooyo laysa limayitihaa meydkeedan ay dhaxlayso farcun waarihun farac dhaxlaya aan uu sugnaanin walaa cadadun tiro min alikhwa walaalo lab walakhawaati iyo walaalo dhadiy midkoodna aanu u sugnaanin ilaa fii zawjin aw zawjatin masaladu inay tahay nin ama haweenay oo maca abaweyni labadii aabbana la jooga falahaa hooyada waxaa u sugnaaday fiihimaa labada masalo huludu maa baqiya wixii soo hadhay huludkii ayay yeelan ka labaadna waa cadadun waa tiro min waladi lum walaal hooye ah yastawi fiihi dakaru wakayruhu waxaa ku sinmaya oo isleekaysanaya kii laba iyo iyo kii kale keyrkeeda daddiga wa isleekaysanaya waa ku sinmaya waxaa sheekhu yihi raxima llahu tacaala wa huludu fardusnayni hulud saddex meelood oo meel waxa wax ku dhaxla laba ayuu faralkood yahay midi waa ummun hooyo laysa limayitihaa meydkeedan ay dhaxlayso inan iyo inan midku doonaba ha ahaadee farcun waarihun farac wax dhaxlaya aan u sugnaanin farac marka lagu dhaha ama walad yacnii midku doonaba ha ahaado ama inan haada ama inan ha ahaado meydkeeda baa la yidhi meydka ay dhaxlaysaa ama inanteedeed ama inankeedii ha ahaato mar haddaanu inankeeda ama inanteeda ay dhaxlaysaa iyadu wax faraca aanu ka tegin oo wax dhaxlaya faracu wax dhaxlaya hadduu faracu aanu waxba dhexlayn uu ama gaal yahay ama uu qaatilba yahay amaba uu masalan dee gaalba yahay isagu waxba kaba jiraan weeye leannahu ka wasfi uu ku quba maanic min mawaanic irsi kalcadami banu ayaa laga soo qaadaya marka umun waa hooye laysa limayisiha farcun waarisu farac dhexlaya aan lahayn waxay qaadanaysaa markaa saddex meelood oo meel walaa cadadu min alikhwati walakhawaat tiro laba iyo wax ka sii badan oo walaalo laba meydka walaala yihiin ama iyadu ha dhashaa ama yacni dee miisaanka laba ha dhashee walakhawaat iyo walaadha digna waa inaanay jirin mar haddii aan qofka meydkay hooyadu dhaxlaysa farac waarisan aanu lahayn walaalo tiro ana aanu lahayn hooyadu sulus bay qaadanaysaa waa halkay soomaalidu odhan jirtay habar walad weyday ama hooyo walad weyday oo waladka waladkii weyday oo walaalo tacaduday weyday sulus la weecatay macnaha sulus bay qaadanaysaa mar haddii meydkaasi walad iyo waladka waladkii midnaba aanu lahayn mar haddaanu walaalo tacadudo tiro aanu lahayn sulus bay qaadan waana qur-aanka ayaa caddeeyo fain lam yakun lahu waladun wawarisahu abawaahu faliluhi sulus ilaahay wuxuu yidhi haddii aanu meydkaa ilma u sugnaanin labadiisii aabba aabba iyo hooya un ay dhaxlayaan faliummihi sulus hooyadu sulus bay yeelan inta kalena aabbaha ayaa yeelanaya fain kaana lahu ikhwa haddiise meydkan uu walaalo leeyahay faliummihi sudus hadduu aabba joogo walaalahana waxba qaadan maayaan laakiin hooyadu bay xajku nuqsaan ku ridayaano faliummihi sudus hooyadu lix meelood oo meel bay qaadan inta kalena aabbaa qaadanaya hadduu nool yahay wuxuu saa inoo sheegay masalo ayada oo aanu joogin farac waarisahoo meydku uu leeyahay walaalo tiroobayna aanu joogin hooyadu aanay sulus dhammaystiran qaadanaynin wax sulusulbaaqi la yidhaahdo ay qaadanayso taana wuxuu yidhi ilaa fii zawjin masalada zawj iyo oo maca abaweyni la jooga haweenay baa dhimatee waxay ka tegeen ninkeedii aabbaheed iyo hooyadeed aw zawjatin maca abaweyni ama nin baa dhintee wuxuu ka tegay xaaskiisii iyo iyo aabbiyo hooyadii falahaa hooyadu waxay leedahay fiihimaa labadaa masalaba huluthu maa baqiya waxaa soo hara marka uu zawjku faralkiisa qaato ama hooyadu markay faral zawjadu markay faralkeeda qaato wixii soo hara ayay hulusulbaaqi ka qaadanaysaa oo xaqiiq ahaan marna sudus ah marna rubca laakiin haddana ta'adub ahaan mar haddii qur-aanku hulus u sheegay hulusulbaaqi ayuunbay hulukunbay baaqi ay raaciyeen oo masalan marka uu haweenay ay dhimato ee ay ka tagta ninkeedii iyo aabbaheed iyo hooyadeed iminka zawjku dee nis buu qaadanaya faracba waarisanaan meeshii joogin sidaa marka loo eego dee hooyaduna sulus bay qaadanaysay aabbuhuna dee wixii soo harunbu markaas isagana qaadanayay haddii aynu markaas sidaan idhaahno oo masaladii masalan lix baynu horta ku dhisaynaa lixdii markaynu ku dhisno lixdu ma tasxiix baa mise waa ta'siil khilaaf baa ku jira oo qaar baa le waa tasxiixoo marka hore labun baa lagu dhisayaayo marka zawjka ha la siiyo dee hal baa soo hadhaya hashaasi sulusulbaaqi male makhrajka sulusulbaaqi oo saddexa ayaa labadii lagu dhufanayay lix bay tegeysa iyo me markeeda hore ayay ta'siilba tahay oo yacni lix baa masalada lagu dhisaya saddex markuu zawjkii qaato haddaynu hooyadii nidhaahno waxay qaadanaysaa sulus oo laba ah aabbihii hal oo sudusa baa usoo hadhaya taasi waa masalo waxaa kaloo shareecada dee machuud ku ah oo ayadana lagu yaqaano qawaaciddeeda muqarar ku ah lab iyo dhadig isku derajo ahi dee imaa inay isleekaysisaan imaa dee inuu labanlaab qaato dee ka labi ee inaan dhadigu markaa badsanin iminkana hooyadii baa labanlaab qaadanaysa aabbihii oo kusoo labanlaabmaysa waxay qaada ayana laba qaasisa mid buu qaadanaya si taasi aanay u imanino qawaacidda kale markaa loo khilaafin ayaa waxay leeyihiin saddexdan soo haray hooyadii sulusulbaaquna ha ka qaato hala qaato aabuna laba ha qaato sidaasay markaa yacni qawaaciddii masaladu ay ku waafaqaysaa masalada kale ee marka ay zawja iyo tahay aabbo iyo hooyo markaana masalada dee zawjadu waa reer rubuc marka qaarkood way darbiyaan oo dee hooyaduna waxa weeya suluso yacni waa la darbinaya oo labiyo toban gala iyo haddaad afarba ku dhistana iyadana halkaaba way kaaga ansaxaysa waa kii raxmiyadu lahaa wain takun min aslihaa tasixu fatarku tadwi lilxisaabi ribxun hadday masaladu asalkeedaa hoose ka ansaxayso inaad waxba darbinin ood wadwadin yacni waa ribix iyo faa'iido waqti waqti badan kaa lumi maayo idan afar markaad ku dhiso zawjadii rubcoo halabay qaadanaysaa ila meeshii madax waarisma joogee saddexdii soo hadhay ayuunbaa aabbahana laba la siinaya hooyadana mid la siinayaa haddii aan sidaa la odhanin hooyada ayaa aabbihii ka badsanaysaa taasina machuud maaha fi shareeca marka wuxuu leeyahay labadaa masalo cumariyatayn baa la yidhahdaa cumar baa xukumay hariibatayn baa la yidhahda waa laba masalo oo dee hariib ah oo qawaaciddii dee dhaxalka lagu qaybinayay bay dhinac ka khilaafsantay waxaa kaloo la yidhaahdaa qaraaweynna waa la yidhaahdaayo alkawkab alaqar yacni xidigaa ifdiinka badan ayay shabahaysaayo laba masalo oo sidaa xidigaa uga iftiimaya dhaxalka wey ilaa fii zawjin aw zawjatin maca abaweyni mooyaane oo falaha hooyadu fiihima labada sulusubaa baqiya bay leedahay ka labaad ee qaadanaya isagana saddex meeloodoo meel waa cadadun waa tiro min waladi lum walad lum waxaa la yidhaha walaalka hooyo qof ayaa dhintay wuxuu ka tegay walaalay xagga hooyo ka walaalayihiin oo laba iyo saddex iyo wax ka sii badana yastawi fii dakaru wakayruhu waa isiman yihiin ka lab iyo ka dhadi ayagu lab iyo dhadig iskuga khilaafaan walaalaha xagga hooyo masaa-isha shantaah ee warasaha kale ay ku khilaafaan ayay ka mid yihiin haddii ay markaa tiro yihiinna oy laba iyo wax ka sii badan yihiinna laba iyo dhadig midkay doonanba ha ahaadaane saddex meeloodoo meel ayay qaadanayaan taana qur-aanka ayaa sheegayoo wain kaana rajulun yuurasu kalaala wain kaana hadduu ahda rajulun nin rajulkaasoo yuurasu la dhaxli kalaalatan midaan asal iyo farac toona lahayn hadduu ahaado oo imra'atun haweenay la dhaxli hadday kalaalo ayla noqoto walow akhun oo walaal u sugnaaday laakiin aw ukhtun ama hal walaal walaal inana ama walaal inana waxa la qira ibnu mascuud leeyahay baa min ummin odhanaysa qirada shaadadaahina khabar bay la mid tahay khabar laxaad ayay la mid tahay falikulli waaxidin minhum asudus haddii uu mid yahay mid waliba sudus buu yeelan walaalka xagga markuu mid yahay sudus buu yeelan fain kaanuu agara min dalika fahum shurakaau fi ulus hadday intaasa ka badan yihiin mid ka badan yihiin laba iyo saddex iyaa yihiin uludka ayay shuraako ku noqonayaan halkaa hore waxaynu kaga baxnay uludkii wasudusu farcu sabcati fardu sabcatin sudusku waa toddoba faralkooda waa ka ugu badanee wax lagu qaato abun aabbo mid weeye wajadun iyo awow limayitina mayidkooda ay dhaxlayaan farcun waariun farac waariun u sugnaaday wa ummun waa hooyo limayitiha maydkeeda ay dhaxlayso daalika faraca waaridkii u sugnaaday ow cadadun walaa tiro min alikhwati walakhawaat walaal labiyo walaaldhadig ay u sugnaadeen wajaddatun waa ayey wa bintu bnin bintu bni iyo faagtiro maca bintin inan maydku dhalay la joogta wa uktun waa walaal oo liabin u sugnaa maca uktin liabaweyni walaal xagga iyo xagga aaboo la joogta wawaaxidun mid weyn min walad ilum walaaliya xagga hooye ah waxaa sheeku leeyahay wa sudus fardu sabcatin sudus oo lix meeladoo meelana waxa wax ku qaata toddoba abun aabba ayaa wax ku qaata wajadun awowbaa wax ku qaata limayitina maydkooda ay dhaxlayaan u sugnay farcun waariun farac waarisa haddii uu qofkaa dhintay labiyo dhadig mid kastaba midku doonaba ha ahaadee hadduu leeyahay wiil ama inan inan buu leeyahay ama inan ama inanku dee ilmo uu sii dhalay haddii uu markaa jiro aabbaha ama awowa kolba kii jooga lix meeloodoo meelunbuu qaadanayaa ummun limay wa ummun limayitiha daalika waxaa kaloo qaadata hooyo uu meydkeeda u sugnaaday kaasi macnaa faracaa dhaxlaya ilaa markaan farac jirin ulud bay qaadanaysay mar hadduu se farac jira waarisi faracna waxa weeye dee waa inan ama inan ama inanku dee ilmo uu sii dhalay iyaduna waxay qaadanaysaa sudus ow cadadu min alikhwati walakhawaat ama tiro walaalo labiyo walaaldhadiga hadduu leeyahay qofkaa dhintay ee hooyadii ay dhaxlaysaa hooyadu lix meelood meel bay qaadanaysaa waliabaweyn likulli waaxidin minhuma sudus labadiisa waali aabba iyo hooye mid waliba lix meeloodoo meel buu leeyahay mimaa taraka wuxuu ka tegay in kaana lahu in kaana lahu walad hadduu ilma leeyahay awowguna aabbuhun buu la mid yahay fain kaana lahu ikhwa ilahi wuxuu hadduu walaalo u sugnaaday falibnu sudus hooyadu sudus ayay qaadanaysaa wajaddatun ayana ayaybaa qaadato mayd baa dhintay oo waxa uu ka tegey waxaa ka mid adaba ka tegay ayaydii jihaday doontaba ha ka aata ama ayadii xagga aba ama ayadii xagga hooye midkay doontaba ha ahaatee ama ilma hala jira ama yaanu la jirine iyaduna waxay qaadanaysaa lix meeloodoo meel leannu xadiidka abu daawuud iyo ay warinayaan tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja asxaabu sunan ibnu xibbaan iyo xaakim iyo keyrkoodba ay warinayaan annahu sala la ala slam acdal jaddata sudus nebigu sala allahu calayhi wasalam ayada wuxuu siiyey lix meeloodoo meel waxaa kaloo xadiid ayadana uu warinayo imaamulxaakim uu warinayo ayadana wuxuu tilmaamayey qadaa liljaddatayn min almiraasi bisudus baynahumaa mayd laba ayeeye ka tegey inay hal sudusun wada yeelanayaanoo ay kala qaybsanayaan waaye waxaynu haynaa afar waa bintu ibnin waxaa kaloo lixmeeloo meel qaata inan meydku awowiyahoo inankii meydku ama islaantu inankan dhashay uu sii dhalay iyo faagsano wax ka sii badan inan iyo laba iyo saddex inanka meydku dhalay oo maca binti la jooga inan uu meydku dhalay qof baa dhintay hooye yacni ruux dumara ama nin midkii doonaba ha ahaadee qofkaa dhintay waxa uu leeyahay bintu sulbi inanuu dhalay iyo inan ama hablo awow ama ayeeyowto inankiisu sii dhalay marka inantan dee keligaasaynu arki doono nis bay qaadanaysaa hablahan kale ee maydku awowgu iyo inankiisu sii dhalayna lix meeloodoo meel ayay qaadanayaan waxaana markaa xadiid imaamulbukhaari warinayo ayaa tilmaamayey laaqdiyanna fiiha masale la weydiiyey biqadaa'i rasuulilahi sala alla ly slam ibnu mascuud lahaa lilibnati annisu walibnati libni asudus ayuu markaas lahaa oo nebiga sal l ayaa sudus u xukumay midii keliyahay wixii faraha ka badnaana iyana waa looga sii qiyaasanayaa waa ukhtunta lixaadna waa hal walaal oo liabin maydka xagga aabba ay ka walaala yihiin oo maca ukhtin walaala joogta liabaweyni xagga hooye xagga aabba ay ka walaala yihiin mayd baa dhintoo wuxuu ka tegey hal inan oo ay xagga hooye xagga aabba ka walaala yihiin iyo hal inan iyo wax ka sii badan ay xagga aabba u ka walaala yihiin inantaa ay xaggooyo xagga aabba ka walaaliyay kalabar bay qaadanaysaa inantaa keliya ama dhowrka ay xagga aabba ka walaaliyiinna waxay qaadanayaan sudus oo takbilata hulusayn ayaa la yidhaahdaa ka toddobaad ee ugu dambeeye wawaaxidu waa mid min waladi lum waladuluma walaalkii xagga hooyo ama ha labaada ama ha dhadigaado walaalkaa xagga hooyo mar hadduu mid yahay wuxuu qaadanayaa sudus hadday laba iyo wax ka badan yihiinna waxay qaadanayaan ulus waan gulaan walow akun aw uktun falikulli waaxidin minhuma sudus mid waliba sudus ayuu yeelanaya wanisfu nisfuna fardu khamsatin shan faralkood weeye xoolaha kala badh waxa qaata shan waa bintun inan maydku dhalay wa bintu ibnin maydku inanku dhalay inanuu sii dhalay wa uktun liabaweyni walaashii xagga hooye xagga abbay ka wala lahaayeen ow liabin ama xagga abbowna ay ka wala lahaayeen munfaridaatun kuwaasoo keli keli ah wa zawjun waa zawj yasa iyo ninkii haweeneyda qabay oo laysa limayitihi meyidkiisaan iyo kiisa dhintay farcun waarihun farac waarisa aanu lahayn waxaa sheekhu leeyahy raxima ullahu tacaala waa nisu fardu khamsatin nisga waa faralka shan shan baa wax ku dhaxlaa bintun waa inanu meydku dhalay meyd baa dhintay oday ama islaan midku dabaade inanuu dhalay buu ka tegey kalabarh bay xoolaa leedahay wa bintu ibnin meyd baa dhintay oo wuxuu ka tegey inan uu awow yahay ama ayeyto inankiisi ama inankeeda dhalay xoolaa kalabarh bay leedahay wa uktun liabaweyni walaashii xagga hooye xagga aabba meyd baa dhintay wuxuu ka tegey inan ay xagga hooye xagga aabba ka walaalayihiin oo keliya ayana kala barbay qaadan ow liabin ama xagga aabbo mayd baa dhintoo wuxuu ka tegey inanay xagga aabbown ka walaala yihiin maalka kala barhow barbay qaadan laakiin munfaridaadu kuwaasoo keli keli ah macnaha ka keli ayagu aan labalabo ahayn leannu hadday labalabo noqdaan afartani maxay qaadanayaan dee sulusayn baynu soo marnay hadday labalabo iyo wax ka badan ama sulusayn bay qaadanayaan laakiin markay keli keli yihiinan hablo kale la joogin ay mid mid yihiin waxay qaadanayaan nisbay qaadanayaan walaalna waa inaanu la joogin hadduu walaal la joogana maxay noqonaysaa casabatun bikayrihi bay noqonayaan markaan walaalkana casabaynayo faralka markaana way ka tegayaan cid xirmaaniso ama nuqsaamisaana waa inaanay jirin oo dee iminka bintulibniga dee hadduu ibnigii joogo waa xijub xirmaan baa ku dhacaya ukhtee leebanka ama leebka dee haddii markaas u walaal oo kale joogo aab oo kale hadduu joogo xajulxirmaan baa ku dhacaya iyagana mararka qaarkoodna markaa naqsi xagga cawlkaabaa gala ilaah baa i wain kaanad waaxidatan falaha nisu bintadii hadday mid qula tahay nis bay leedahay bintulibniguna waa lamida waa ijmaac wadikru awlaadilbanina yuctamad xayu ictamadna alqowla fii dikri lwalad waa kii markaa raxmiyo odhanayay xagga walaashana muxuu ilahay walow ukun walow uktun falahaa nisu maa tarak haddii uu qofkaa dhintay hal walaali u sugnaatay inan kuna walaalayiin kala bar ayayyanase wuxuu ka tegey waa uktay ilaabanka ama leabkaa afartaasi waa kuwaasoo kala bar bay qaataan wa zawjun midna waa zawjo haweeney baa dhibato ninkeedii bay ka tagtay zawjkiga laysa limayiti meydkiisa iyo islaamtiisa ku dhexlayda farcun waarihun farac waarisa male mar haddii ay haweenay dhimato farac waarisana aanay ka tegin ilmo ay dhashay aanu jirin inan iyo midtooda walow cid kaleba ha u dhashee inankeedu ilmo u sii dhalana aanay ka tegin zawjkaasi wuxuu qaadanayaa uun rubcu u qaadanaya wuxuu qaadanaya nisbuu qaadanayaa waa sidii qur-aanku caddaynayey walakum nisfu maa taraka aswaajukum ragoo waxaad leedihiin kalabarh waxay dumarkiinu ka tagaan in lam yakun lahun in lam yakun lahunna walad haddii aanay ilmo lahayn ilmo waarisoo dhexlaya waladulibniguna wuxuu la sii mid yahayuun kan ibnunbu la mid yahay waa ijmaac halkaa niski baynu kaga baxnay wa rubucna fardu subayni rubucna waa laba faralkood zawjun zawj limayiti farcun waaridun u sugnaaday iyo wa zawjatun laysa limayitihaa daalika aanu u sugnaanin waxaa sheekhu leeyahay waa rubucu fardu isnayni afar meelood oo meel waxa wax ku dhaxla isnayni laba laba unbaa wax ku dhaxla mid saddexaadoo wax ku dhaxlaa ma jiro waa zawjun waa nin islaantiisi dhimatay oo limayitihi farcun waarisun meyidkiisaasi u sugnaaday farac dhexlaya limayiti farcun waarisun ayaa u sugnaaday mar haddii islaantaa dhimatay farac waarisa ay ka tagtay inan ama inan ama inangeedu ilma u sii dhalay ay ka tagtay isaga ha u dhasha ama cid kale ha u dhashee zawjkaasi rubuc uu yeelanaya markaan farac jirin nisbu lahaa fain kaana lahuna waladun falakum rubucu mimaa tarakna ilahay wuxu uhi hadduu dumarkaa idinka dhintay ay ilma leeyihiin rubuc baa yeelanaysaa lidu raggiyo wixii ay ka tegeen waa mid wa zawjatu laysa limayitiha dalik waxaa kaloo afar meelood oo meel wax ku dhacashaa zawjo nin baa dhintay oo wuxuu ka tegay xaaskiisii laysa limayitiha meyitun ee daalika meydkeeda iyo ninkeeda ay dhexlaysana uma sugnaanin farac waarisi ilmo uu isagu dhalayna ma joogo inankiisu ilmo uu sii dhalayna ma joogo markaa zawjadaasina afar meeloodoo meel bay qaadanaysaa waa sida qur-aanku yidhi walahunna rubucu dumarkii rubuc bay leeyihin afar meeloodoo meel mimaa taragtum ragoo waxaa ka tagteen in lam yakun lakum walad in lam yakun lakum walad haddaydaan wax ilmaa lahayn oo ilma idiin sugnayn kaasina waa rubucii wahumunu sideed meeloodow meel fardu zawjatin zawjo faralkeed weeye fa agsara iyo wax ka sii badan oo limayitihaa daalika meydkeeda faraca waarisi u sugnaaday sideed meeloodow meel marka xoli sideeddaa meelood meel waxa wax ku dhaxlaa zawja keliya wahumunu fardu zawjatin fa agsar hal zawjo laba saddex afar wax ka badanna way sheegeen in markii qaarku la arki karo way fardiyaan culimmadu eh ayaa sideed meeloo meel wax ku dhexlaya laakiin limayitiha daalik meydkeeda ay dhexlaysa ninkeeda ay dhexlaysa farac waarisa u ka tegey inanuu dhalay inanuu dhalay ama inankiisu inanuu dhalay ama inanuu sii dhalay fa in kaana lakum walad hadduu ilma idiin sugnaaday baa ilaahay yidhi falahuna sumun dumarkii waxay le sideed meeloodoo meel mimaa taragtum wixii a ka tagteen lixdii faral iyo dadkii wax ku dhexlayay waa intaa waxaan kulminu humun iyo rubuc ama humun iyo huluth ma kulmaan faral kuma arkaysid rubuc iyo humun ku wada jiraa kuma arki kartid humun iyo hulusna kuma arki karto ma kulmaan isma yimaada waayo shuruuddooda iska soo horjeedaan faslun fi lcawli waxa cawlka la yidhaahdo ayuu fasal yahay cawlka waxaa la yidhaahdaa an yaziida majmuucu sihami lwarahati calaa asli tarikati bisababi izdihaami lfuruudi calayha waxaa la yidhahdaa inay ka koradho marka la isu geeyo sahmiyadan go-an ee iminka lixda ahaynu soo haynay asalkii tarikadan la qaybinayey marka ay ka siyaadaan oo ay sabab u tahay dadkan asxaabulfuruudka ee faralyaan kale iscidhiirigooda darteed marka ay asalkii tarikada ay ka bataan ayaa la ayaa la yidhaha masalada cawl baa jira marka faralyaalka loo qaybinayo dadka mutay waxaa la yidhaha saddex xaalo midkoodun bay noqotaa hadday sihaamtan dadka faralyaalka leh dadkan faralyaalkan go-an leh iyo sihaamta sahmiyada iyo qoryaha xooluhu hadday isleekaadaan fariidadaa waxaa la yidhaha fariida caadila baa la yidhaha fariida caadila laba suuray leedahay mid waayaane kuwan mutay waa asxaabu ulfuruud faralyaalkooduna xoolihii buu la siman yahay tusaale ahaan mayd baa dhintayoo waxa uu ka tegey laba hablood oy xagga hooyo xagga aabba ka walaala yihiin iyo laba hablood oy xagga hooyo ka walaala yihiin maxay kala leeyihiin labada shaqiiqa maxay leeyihiin huluhaan wuxuu ka tegey saddex meelood laba labadan kalena ee xagga hooyo ay ka walaala yihiinna hulus bay ayana leeyihiin dee markii wixii uu ka tegey intay doondabaa ka leekaatee saddex meelood aad ka dhigto laba meeloodda waxaad siinaysaa labadan hablood labadan xagga hooyana dee waxaad siinaysaa un hal baad siinaysaa oo huluskii baad markaa siin haddaad lix ka dhigto ood markaa kuwana afar siiso dee kuwana labaad siino saasay markaa halhal u qaadanayaan qoladana labalabay qaadan qoladana halhal bay qaadan haddii ay kuwan tarikada muday suurada labaad ay yihiin asxaabulfuruud iyo casabo faralyaalkuna aanay tarikadoo dhan wada qaadanaynin dee markay asxaabulfuruud waxooda ay qaataan waxa soo harayna casabadaa qaadataa labadaa suuro waxaa la yidhaahdaa fariida caadila baa la yidhaahdaa haddii ay sihaamta asxaabulfuruudku dadkan faralyaalkan islaamiyada ay qaadanayaani hadday tarikada ka yihiin wax casaba ahina aanay jirin wax casaba ah oo inta hadday qaadataana aanay jirin fariidada markaana waxaa la yidhaha ama masalada waxaa la yidhaha qaasira la yidhaahdaa qaasira ayaa la yidhaahdaa oo masalan wuxuu ka tegey meydku laba hablood ay xagga hooyo xagga aabba ka walaala yihiin iyo hooyo hooyadu dee waa sudus walaaluhuna waxay leeyihiin suluhaan lix markaad masalada ku dhisto dee waxaa soo hadhaya markay hablo afar qaataan hooyaduna mid qaata hal baa soo hadhaysaa cid caasiboo qaadataana ma jiro asxaabulfuruudka ayaa lagu celinayaa markaa masaladu markay sidaa tahayna qaasiraa la yidhaahdaa darsi qaybtiisa hore hay noogu joogta halkaa wallahu aclam alxamdu lilah rabb اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaai walmursaliin sayidina mxamedi wacalaa aalihi wasaxbi waslm اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay masaa'ilkii dhaxalka masaladii cawlka waxaan lihi haddii sahmiyaalka dadka qoryaha dadka faralyaalka go-aan ku dhaxlaya hadday sahmiyaalka maalka isleeg yihiin fariida cadila la yidhaahdaa haddii ay sihaamda dadkan faralyaal kale ay ka yar yihiin tarikadana fariida kaasira baa la yidhaahdaa hadday sihaamtan iyo saamiyadiiyo qoryahan asxaabulfuruudku ay tarikada oo dhan ka badan yihiin waxaa la yidhahdaa markaa fariidada caa'ila la yidhaahdaa waa fariido cawlan tusaale ahaan haweenay baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo laba hablood ay xagga hooyo xagga aabba ka walaala yihiin maxay kala qaadanayaan sawjku maanta muxuu qaadanayaa nis buu leeyahy ila farac meeshi ma jireen labadan ukhtee shaqaygina maxay leeyihiin suluhaan bal adigu labada halkan saddex qof baa joogo laba halkani waxay doonayaan hantidii saddex meelodow laba ninkiina wuxuu doonayaa hantidii kala badh bal haddaad lix ka dhigto lix markaad masaladii ku dhiso zawjii wuxuu doonayaa saddex habnihiina waxay doonayaan afar meeshiina lix baa yaalla waa lix haddaad zawjiga saddexdiisa siiso habnihii saddex loo harayo xaqoodii wuu dhimmayaa haddaad habnihii siiso afartoodiina zawjkii baa laba u soo harayaanoo way dhimaysaa masaladu markay sidaasoo kala tahay ayaa la yidhaahdaa way cawlan tahay fariida caa'ila baa markaa la yidhaahdaa awlkaasi waktigii nebiga sala allahu alay slam ma dhicin saa daraaddeed baa nas cad aan looga hayni nebiga xilligii abubakarna may dhicin xilligii cumar binu khadaab ayay masale noocaasi dhacday oo masale ama toddoba u cawlmaysa ama sideed u cawlmaysa ayaa loo soo bandhigay oo haween dhimatay oo ka tagtay ninkeedii iyo laba hablood ay walaaliyiin ama xagga aabi xaggooda ka walaaliyin ama xagga aabun ka walaaliyiin iyo maya waxaa la yidhaahdaa waxay ahayd zawj islaamkata ninkeedii inanay xaggooda xagga walaal iyo hooyadeed markaasaa cumar masaladii waxoogay ku taraduda wuxuu hi ma garanayo wallahi inaan garanayn ka ilaahay horaysiinku ilaahay dib dhigay dabeetna arrintii ma jaree saxaabadii ayuu isugu yeedhay wuxuuhi warriyo masaladan ay hor taallaa haddii aan ninka ku bilaaboon xaqiisa siiyo hablii waxba u soo hari maayaan haddaan hablii ku bilaabo oo aan xaqoodii oo dhammaystiran siiyo ninkii ista xaqiisa oo dhammaystiran u soo hari maayo maxaynu samaynaa dabeetana waxay u ishaareen wax la ydhaa cawn waxay masaladu halkii tarikada aada lix kaga qaybinaysay toddoba kaga qaybi toddoba isleegintaad ka dhigto hablahana afartooda sii markaa ninkana saddexdiisa sii hadda nuqsaan baa markaa garaysa oo ninkina kala bar muu qaadanin hablihiio saddex meeloodoo laba may qaadanin kala yacni nuqsaan baa ku jira xaqoodii sidaa laga fursan maayo bay le cabaas baa ishaaray baa la yidhaahdaa cali bn abi aalib baa ishaaray baa la zayd bnu haabit baa ishaaray baa la yidhaahdaa yacni dhammaantood inay wada ishaareen mid walba saa yidhina waa la tilmaam oo waxay yidhaahdeen cabaas oo kale wuxuu ku yidhi cumar ya amiir almu'miniin hadduu nin dhinto lix dirham ka tago laba qof ay yimaadaanu midna saddex dirham ku leeya midna afar dirham ku leeya sidaad odhan lahayd saw toddoba uma kala dhigteenoo markaa midna saddex maad siiseen midna afar maad siiseen waa sidii oo kale ayuu yihi markaa cawlku waa masaladu markay caynkaa tahay markaa waa waxaa la kordhinayaa sihaamtii baa la kordhinayaa mid kastana markaa faralkiisii naqsi baa gelaya oo wuu dhinmayaa markaa wuxuu hi haddaba waladii yacuul ka cawlku galo min usuuli lfaraa'idi faraa'idda usuusheeda halaaatun waa saddex asitatu waa lixda tacuulu ilaa casharatin toban ayay u cawlantaa shafcan wa witran tiro buuxda iyo tiro dhimanba war itnaa cashara ayaa ayana u cawlmaysaa ilaa sabcata cashara ilaa toddobiyo toban witran tiro markaa dhimanunbay iyaduna cawlantaa والأربعة والعشرون أفريا الله تكون واعوا المال إلى سبعة وعشرين فقط إلى تضبئي الله باتا أيوم بي مسألة أسناء عولنتا أصوشا لغو نسو مسائل كفرائدك أصول المسائل يتصيح مركا لا يحضن أيوه وتضبئ waxa weeye masaajija wax lagu dhisaa waa lix iyo labiyo toban iyo afar iyo labaatan laba saddex afar sideed asitatu wa dicfuhaa wa dicfu dicfihaa lixda labanlaabkeed oo labiyo tobana iyo labanlaabkeed oo labanlaabkeed oo afar iyo labaatana saddexdaasu cawlogalaa afarta soo haray ee laba iyo saddex iyo afar iyo sideed la cawla yacruhaa walan filaamu talaatatu minhina qad tacuulu saddex ka midaa cawl maa afarna la cawla yacruhaa walan filaamu waa tura cawl markaa kuma yimaado iyo jab iyo wax kala toona haddaba saddexdii masaa'ilkooda cawlku garayay ayuu halkan sheekhu inooga galo wuxuuhi waladii yaculu min usuuli masaa'il alfaraa'id masaa'il alfaraa'id oo toddobadaasa inta ka cawlantaa waa halaatatun waa saddex unbaa ka cawlma waaya asitatu lixu tacuulu way cawlantaa afar jeer oo isxigay cawlantaa toddobay u cawlantaa sideed bay u cawlantaa sagaal bay u cawlantaa toban bay u cawlantaa ilaa casharatin ilaa toban bay u cawlantaa shafcan wa witran tiro buuxda oo dee sideed ama tobana iyo tiro dhiman oo toddoba iyo sagaala ayay u cawlantaa oo masalan toddobay u cawlmaysaayo dee waa masaladan aan haynayoo markay haweenay dhibaato ay ka tagto ninkeedii iyo laba hablood ay walaala yihiin masaladu halkii lix ka hay toddobay u cawlmaysaayo toddoba ayaa ayaa laga dhisayaayo zawjkuna saddex buu qaadanaya labada hablood afaro min hal min labay qaadan wuxuu ku leeyahay ka zawjin waoktayni likayri um ama ashiqayn shaqiiqatayna ama liaba wailaa amaaniyatin sideed bay u cawrantaa kahum kuwan iyo wa ummin sharaxaasaa odhanaya kuwan aan soo sheegnay iyo hooyo waa zawj ukhtayni shaqiiqatayni iyo hooyo dee halkii ay le toddoba ka ahayd mid waxaad usoo cawlaysaan hooyadu ay leedahayo sudusoo sideed bay noqon wuxuu ku yidhi wailaa amaaniyatin wailaa tiscatin sagaal bay u cawlmaysaa kahum wa akhin lium intii aan iminka soo haynay ee zawj oo laba ukto iyo ummo waxaad ku dartaa un akhli umumisaa ku dar oo waxa weeye hawana ninkeedii iyo laba hablood ay walaala yihiin hooyadeediyo walaal xagga hooyo markaa zawjku dee saddex buu qaadan labada habloodna waa uluaan oo laba labay qaadanayaan oo waa toddoba hooyaduna hal sudusaba ay qaadan oo loo soo cawli walaalkuna hal sudusabaa loo soo cawliyaayo waa sagaal wa ilaa casharatin toban ayay u cawlmaysaa kahum wa aakhara lium waa intii hore iyo walaal hooye walaalaha hooye un laba ka dhig si ay u noqdaan ulus ay u noqdaan oo zawjku saddex buu qaadan labadii uktana afar bay qaadanayaanoo min laba-a waa toddoba hooyaduna hal oo sudusabay qaadan ulus laba-ana ku soo daro waa toban lixdii waxay cawlantay ilaa tobanka afartaa jeer bay cawlantay in laba buuxa iyo laba dhiman walithnaa cashara laba iyo tobanku ilaa sabcata cashara toddobiyo toban bay u cawlantaa witran tiro dhiman ayuunbay iyadu cawlantaa waxay u cawlantaa saddex iyo toban waxay u cawlantaa shan iyo toban waxay u cawlantaa toddobiyo toban iyadu male tiro buuxda oo ay u cawlanto masalan muxuu shaalay wuxuuna yidhi fa cawluhaa ilaa halaaثata cashara ka zawjatin wa ummin wa uktayni ligayri um waa hooyo oo maa zawja oo dee iyadu maanta rubuc ayay rabtaa ummo walaalaa jira iyaduna sudus bay rabtaa ukhtayni shaqiiqatayn ama liabaho sulusaan ayaa iyaguna rabaan dee sudusiyo waxa isku soo hadhaya rubuco yacni waa mid nisibaadka kale ku dhufanaysaa laba-iyo toban bay masaladu ku noqonaysaa laba iyo tobankii zawjadu saddex rubuca bay qaadan walaaluhuna afar afar ayay qaadanaya sideed bay isku qaadanayaan waa koob iyo toban hooyadiina waxay doonaysaa sudus bay doonaysaa iyaduna laba ah halun baa meesha u yaalla dee markaasaa loo soconaya markaa saddex iyo toban sidaasay ku noqonaysaa وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم إن درين إمك هيني unu waxaa ku dartaa walaal xagga hooye zawja iyo ummo laba ukto iyo akhli uma akhli umkaahina dee sudus buu doonayaysa labadiisunu soo cawlo halkay labiyo tobankeed halkeeda hooyada usoo cawshay iyo labadaba isa usoo cawshay ku darun labiyo tobankii shan iyo toban bay noqonaysaa wuxuu yihi wa ilaa sabcata cashara ilaa toddobiyo tobanna way u cawlantaa iyaguna waa kahun kuwanaan markaa iminka soo marnay وآخر لأم يمد كلو حقا هي كولا ليهينو كواسون لبا كدق هو نباد انت وقت حاس كيسي هو يدي لبا هبلو دي حقا بك ولا حقا وي حقا بك ولا ليهين ام حقا ابو يلا با ولا دي حقا هو يكولا ليهين دي مرقا مسألة لبي يطور حيد زوجتي waxay qaatay saddex rubuca hablihina waxay qaateen sulusaan afar bay qaateen sideed waa koob iyo toban hooyadiina labay qaadatay iyana sudusa waxa weeye saddex iyo toban dee labadina sulus afarabay iyana doonayaan dee afartaasun markaa ku dar waa toddobiyo toban markaa toddobiyo tobankaas iyana u colos ilaa sabcata cashara witran walarbacatu waalcishruun afar iyo labaatan guna waa cawlmano ilaa sabcatin wa cishriina faqad hal mar bay cawlantaa markaana toddoba iyo labaatan ayay u cawlantaa waa maxay wuxuu yihi ka bintayni wa abaweyni wa zawjatin nin baa dhinta wuxuu ka dayay xaaskiisii laba hablood oo u dhalay aabbo iyo hooyo ayuu ka tegey zawjadu maanta maxay qaadanaysaa rubuc ilain farax baa meeshii jooge waxaa leeyahay sumun cafka sumun bay qaadanaysaa ilain farax baa jooge labada bintana dee waa hulutaan aabbaha iyo hooyaduna dee farax baa jooga iyaguna waa sudus sudus mkraju sudus iyo makraju hulus ama huluhaan waa mutadaakhilaan yani waxaad qaadataa unka weyne lixda qaado halkana sideed baa ku yaalla mid niskii qaado ka kale ku dhawo afar iyo labaatan ayay masalada kugu dhismaysaa afar iyo labaatankii lix iyo toban huluhaana hablaha qaadanaya zawjaduna saddex bay qaadanaysaa waxa weeye sagaal iyo toban aabbi iyo hooyadii waxay doonayaan laba sudus bay doonayaan markaa mid waliba sudus ayuu doonayaa afar iyo afara ayuu doonaya meeshiina maxaad ku haysay sagaal iyo toban soo maha sideedoodana ugeeyo toddoba-iyo labaatan ayay markaa masaladii noqonaysaa hal kaa mar unbay markaa sideed iyo labaatan kuna afar iyo labaatan kuna ay cawlanta waarbacatu waalcishruuna waxay u cawlmaysaa ilaa sabcatin wacishriina faqad mimberiya ayaa la yidhaha cali oo mimbarka kufa saaran ayaa la weydiiyey markaasuunbuu humunu lmar'ati tusca wuxuu ihi sumunkii haweenaydu tusuc buu noqday yani halkuu sumunka ah markaa imika sagaal meeloodoo meel ayuu noqonayaa sidaasay markaa masaladu masaa'ilulcawlku yahayo waa masaailka cawlku waa mararka qaarkood way isbabedelaan dadkan aan imika sheegin way isbabedelaan laakiin usuushu waa intaasuu dhao saddexdaa asal ayuunbaa culma masalada haddaad dhaxal qaybinayso haddii aanu wax awli ku jirin waxa suurtagalaya dhismayo hawl badanba gelin ee intaad calculatorkaaga qaadato inaad un tidhaahdo maxa u kala badha kaa kala badh si maxau sudusa lix meeloodo kaa intaasi maxau sudusa inta inaad tidaado saasaa kuu suurtagala laakiin masalada hadduu cawl ku jiro waxay kaaga baahanaysaa dhismi weli masalada dhistaa marka hore oo aada masalan iminka haddaad dadkaa u qaybinayso bintayn iyo abaweyn iyo zawja haddaad u qaybinayso masaladii waa inaad sidaa u dhistaa oo aada toddoba iyo labaatan intaad halkaa dhigato zawjada aada saddex hor dhigtaa binto aada sideed hodhigtaa bintada kale aada sideed hodhigtaa aabba afar hodhigtaa hooyadana aada afar hodhigtaa intaa markaad samayso tarikada wixii aada haysay oo dhan intay doontaba ha leekaad ama boqol dollar ha ahaato ama boqol milyan ha ahaato waxaad u qaybinaysaa toddobiyo labaatankaa masaladu ay ku tagtay cawlka ayaad u qaybinaysaa wixii kuu soo baxa markaad toddobiyo labaatankaa u qaybisa jusu sahmi baa la yidhaahdaa qof walba waxaad ugu dhufanaysaa masaladii wuxuu ka helay wixii kuu soo baxay markaad toddobiyo labaatan u qaybisay ayaa zawjadii saddex ugu dhufanaysaa wixii kuu soo baxaad siinaysaa binta waxaad ugu dhufanaysaa sideed wixii kuu soo baxaad siinaysaa inanta kale waxaad ugu dhufanaysaa sideed wixii kuu soo baxaad siinaysaa aabbaha afar baad ugu dhufanaysaa wixii kuu soo baxaad siinaysaa oo hooyada afar baad ugu dhufan wixii kuu soo baxay markaad sidaa samaysaad dabeetana istiraad masaladii xidhaad istiraado tarikadii way kuu xidhmaysaa markaa wixii ay qaateen zawjadu intay qaatay labada hablood intay qaateen aabbuhu hooyada intuu qaatay markaad xisaabtiisu soo geysa way kuu xidhmaysaa haddaad se calculator qaatoo tidhaahdo zawjada sideed meeloodoo meel sii ood siiso oo tidhaahdo labada hablood waxay leeyihiin hulusaane maalkii saddex u qaybi laba ku dhufo idinkuna intaa qaata dhe aabbu wuxuu leeyihi lix meeloodoo meele lix meeloodoo meel waa imise wayntaasi hooyada lixmeelood meel beelasi markaad isu geyso wixii aad tarikadaad haysatay way kala badanaysaa waxaad qaybisay xaggee ka timi madonaysaa markaa waxaana laga maarmaana xisaabtaad dee inay isxidho oo waxaan aad dadka siisay iyo wixii aad haysatay waa inay isxidhaan marka haddaad markaa aanad masalad isla samaynoo cawlkaale ku gaadhay aanad u qaybino qof walba aanad ugu dhufanay aslusani wuxuu ku lahaa taasaa kugu soo baxaysa ugu faslu fii bayaan ilxajbi waxa uu baab yaha fasal yahay xajbiga waxaa la yidhaha caddayntiisii xajbi waxaa la yidhaha mancu man qaama bihi sababulirsi min alirsi bilkuliya ow min awfadi xadayhi waxaa la yidhaaha in loo diido qof sababtii dhaxalka laga helay oo meydka qaraabo ay wadaagaan ama ay dee xididnimo wadaagaan oo min alirsi bilkuliyati dhaxal si kulliya dhaxalkii looga mamnuco ow min awfari xadayhi ama labadii dheefood ee uu lahaa tii waafirkaada badnayd laga mamnuco xajbulxirmaan haddii laga wada mamnuuco xajbulxirmaan buu noqdaa haddii kalo aan laga wada xirmano xajbunuqsaan buu noqdaa haddii qofka waxa dhaxalka u diiday sibooyinkii uu yahay gaalnimadii iyo dilkii iyo addoonnimadii iyo maanic baa la yidhaha iyadoo waynu soo marnay haddii dhaxalka waxa u diidayaa uu yahay qofna xajbulxirmaan baa la yidhaahdaa waxaanu gelin warasada labada isqaba xajbulxirmaan min ashkhaas ma galo qof dhaxalka ka wada qadiyaa ma jira labada isqaba aabbaha iyo hooyadana xajbulxirmaan ayagana ma galo oo cid ka hor istaagi kartaa dhaxal ka qadin kartaa ma jirto walad sulbi inanka iyo inanta meydku dhalay xajbulxirmaan bishaksi qof dhaxalka ka qadin karaa ma jiro xajbu nuqsaan isagu dee warasada wuu wada galaa oo zawjkiibuu gelayaayo hadduu farac joogo dee rubuc buu tegaya halkuu nis ka lahaa zawjadu rubuc halkay ka lahayd hadduu farac joogo waxay tegaysaa sumun bay tegaysaa hooyadu halkay sudus galahay hadduu farac joogo waxay tegaysaa sudus bay tegaysaa kaasee xajbu nuqsaan weeye xajbu nuqsaanna halkan inoogaga hadli maayo wuxuu inooga soo difurud xajbulxirmaan bilashkhaas buu ka hadlaya markaa xajbulxirmaan bilwasfina waa mawaanicda waynu soo marnay wuxuu uhi waladu libni yuxjabu waxaa lagu xijaabaa bilabni ibni baa lagu xijaabaa waljaddu awowgana bilabi baa lagu xijaabaa waaljaddatu iyadana bilumni baa lagu xijaabaa walaku liabin walaalka xagga aabbana bilakhi liabaweyni baa lagu xijaabaa waalcamu liabin adeerka xagga aabbana bilcami liabaweyne ayaa lagu xijaabaa wa ibnaahumaa kadalik labadooda inanna waa sidaasoo kale ayana waxaa sheekuu yidhi ciddii dhaxalka cid kale ka xirmaanimaysay ka qadinaysay ayuu inoo galayoo qaacidaana waxay tahay kullu man adlaa ila almayiti biwaasidatin xajabatu tilka alwaasida qof kasta oo meydka cid u soo mara ciddii u soo maraya hadday joogto dhaxalkii ma yeelanayo markaa wuxu uhi waladulibni inanku ilmuhu sii dhalay inan iyo midku darabaadee yuxjabu bilibni inan baa lagu xijaabi mar hadduu inanu meydku dhalay joogo inan wiil ama inan wiil ma imanayso ama kii dhalay haataba miduu adeera ha ahaatee waljaddu awow bil abi baa lagu xijaabayo aabbii dhalay hadduu joogo awow ma imanayo waljadatu ayeydana bil ummi baa lagu xijaaba hadday hooyadii dhashay joogto ayeeya ma imanayso leanna dee ayeeya inta badan hooyaday soo marta asalnimo iyadaa hooyada ah walaaqu liabin walaal xagga aabbo ay meydka ka walaalayihiin waxaa lagu xijaabayaa sabilakhi liabaweyn walaalay hooye iyo aabbaba wadaagaan hadduu joogo walaal aabba iman maayo bahina bah ma dhaxasho marka la idhaa wey bahina bah ma dhaxasho mar hadduu walaalaha la walaalaha ashiqada ilan hadduu ku jiro walaalaha xagga aabbe bahda kalaahi ma imanayaan walcamu liabin adeerkii xagga aabbo ee aabihii ay aabba wadaagayeenna waxaa lagu xijaabaya bilcami liabaweyn adeerkii aabbihi hooyo hadduu joogo adeer ay aabihii hooye aabbo wadaagayeen kanay aabbihii hooyo aabbo wadaagayeen isna ma imanayo waa la xijaabaya waibnaahumaa kuwaan soo labadaan soo sheegnay walaalka iyo adeerkana inamadooda kadaalika soo kala wey inanka adeerka loo yahayuu dhalay walaalkii aabbo waxaa xijaabaya inanka walaalka xagga hooya gaab uu dhalay in adeerka uu dhalay adeer aabbiya hooyaba ay wadaagayeen labadooda aabbo wuxuu xijaabayaa oo aan la dhexlaynin in adeerkii aabbihi ay aabbo u wadaagayeen wabnaahumaa kadalik weeye wa banaatulibni hablaha maydku uu dhalay inanku maydku dhalay habluhu sii dhalay bilbanaati baa lagu xijaabaa ilaa an yakuuna macahunna inuu la jiro aw anzara minhuna dakarun mid labi oo ka hooseeya inuu jira mooye fa yucasibuhunna u casabayn walakhawaatu liabin walaalihi xagga aabbo biluktayni liabaweyni baa lagu xijaabayaa ilaa an yakuuna macahunna dakarun inuu yahay fa yucasibuhunna wuu casabayn wawalad lum walaalkii xagga hooyo bifarci lmeyiti meyd faracii ayaa lagu xijaabaya wa abiihi wa abi abi wa abiihi aabihi iyo wa abi abihi abihi abihi waxaa sheekhu yidhi wa banaatulibni watuxjab banaatulibni hablihii meydku awowga ama ayeyda wahaa inanka meydku uu sii dhalay waxaa lagu xijaabaya bilbanaati laba hablood oo meydku dhalay haddii ay joogaan hablow awowu yahay ma imanayaan waa la xijaabi leannu sulutaynkii baa la wada qaata walakhawaatu liabin walaalihii hablaha ay xagga aabba ka walaal ahaayeen waxaa lagu xijaabi ayaga watuxjab alakhawaat leh biluktayni liabaweyni laba bay halkaa hore horto wuxuu yidhi wa banaatulibni waxaa lagu xijaabaya bilbanaat mar hadday hablahan u dhalay laba yihiin hablahanu awowga u yahay meesha way ka baxayaan oo uluaanu bay hablo wada yeeshaanoo ulutaankiina habli u dhalayba qaatay ilaa an yakuuna macahunna hablaha awowga loo yahay inuu la jiro aw anzala minhu ama mid ka sii hooseeya dakaru mid labi inuu inanay walaalayihiin la joogo mooyaane markaa wuu casabaynaya casabay noqonayaan wixii soo hadhay ayay wada qaadan aw anzala minhunna ama mid labo ka dejisanoo ayagu markay yihiin bintu ibni ay yihiin ibnu ibnilibni inuu markaa meeshii jooga mooyaane kaa ka hooseeyaana isaguna wuu casabayn fa yucasibuhuna markaa wuu casabaynaya wixii soo hadhay ayay wada qaadanayaan walakhawaatu liabin walaalihii xagga aabbo ay meydka ka walaal ahaayeen ayagana waxaa lagu xijaabaya bilakhawaati liabaweyni laba hablo walaalood bay xagga abi xagg hooye ka walaala yihiin mar hadday hablahan ay meydka xagga hooye xagga aaba ka walaalayihin laba yihiin hablihii ay xagga aabboon ka walalahaayeen meesha way ka baxayaan leanna markay sulutaynkii qaataan kuwa waxba usoo hari maayaan ilaa an yakuuna macahunna inuu la jirkooda yahay dakarun mid labi inuu la jiro mooyaane inuu walaal xagga aabbihiisla jiro mooyaane fa yucasibuhuna markaa waa casabaynayaayo ma xijaabaye intaasay markaa iska wada qaadanayaan waxaa in badan la arkaa qof dhintay oo ka tegey habla ay xagg hooye xagga aabba ka walaalayihiin iyo habla ay xagga aabbow ka walaalayihiin dee markaa mar hadday hablahan ay xagg hooye xagga abba ka walaalayihiin sulusaankii qaataan hablahani wax kale ay qaataan ma jiro dhaxalkiiba way ka qaadayaan iyaayarku aslexaad ma afraad baa intii kala qaadanaya masalan saasoo kala samaynay oo nin odayahoo dadkan magaaladaad ka wanaagsan ahaa ayaan u yeedhno saasoo kale wuxuu lahaa laba hablood ay xagga aaba ka walaayay laba hablood ay xagga hooye xagga aaba ka walaayihiin odaygiina markaan u yeedhnaan nidhi hablahani waxay leeyihin istixmaalo laba meesoo dhan adaa le oo adeerku bar mi anaga waxba lahayn ay walaalaayihiin xagga aabo mee ma leha adiga le iska siiya budhaan ana siiye haddaba iska qaataan budhaan waxba ku furi maayo ya sharcigii baa siinaya ويعجب ولد الأم ولد الأم حان لواء ولالك حقه وحان لقو حجابا بفرع الميت ميت فرع كتغي إنان إيا إنان وميت كدالي أما إنان كميت كدالي إنان وسيد علي إذا هدي تشوكتو أما إنان إنان وسيد علي هدو تشوكو ولاله يحوي يلان ماي هدي هبل تشوكان أما ميت إنان كيسو عروسي عليه وأبيه أبيه هدو جوغو ميك أبيه هدو جوغو ولا الحق هو يمي مادو وأبي أبيه أبا أبي أبوه هدو جوغو ولا هو يمي مري مركا ولا هو ينا وحا إجابة فرع وارثة وميكو كتغو لبي يددي مدكو دونا بها أهاده waxa kale wax xijaabaya aabihii meydku dhalay iyo aabaha aabihii awowgii ayaa xijaabaya mar hadday intaasi joogaan wuxuu markaas yeelanayaa ma jiro wallahu aclam darsu halka inoogu jiro